Kulankan oo looga hadlayay kaalinta haweenka ay ka qaadan karaan amniga iyo nabadda ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Waxaa ka qayb galay kulanka haween mas'uuliyiin ka mid ah maamulka degmada Gaalkacyo iyo xubno kale. Najma Cabduqaadir Maxamed oo ka mid ah dadka soo qabanqaabiyey kulankan ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay iyo waxyaabaha looga hadlay.
barnaamijkan waxaa iska kaashanaya oo qabanaya mudug mudug women and child development oo barnaamijka fulintiisa leh iyo hiir women iyo undb iyo kooxo kaleetoo ka caawinaya in barnaamijkan fulo barnaamijkan waa barnaamij bilow ah oo gobolka mudug ku cusub in laga qabto waxaan ujeedka ugu weyn oo laga leeyahay waxay tahay in haweenku ay ka qayb qaataan nabadda deegaanka iyo mid nafsiyan oo iyaga gooni u ah sababta ah dhibaatooyinka ugu badan oo amni darada ka timaada waxaa u nugul dumarka hadday ahaan lahayd mid dagaal ka timid hadday ahaan lahayd mid oo violence waxyaaba iyaga loo geysto ka timid oo nuglaanshahooda ku xiriira barnaamijka waa muhiimadda ugu weyn uu qaabilsan yahay waxay tahay in women peace and security la horumariyo oo hooyooyinkii xogtii ay ku helaan meelaha dadku iskugu yimaadaan iyo in guryahooda ay ku helaan si loo helo haween nabaddii ka shaqeeya dardargeliyana ka qayb qaata barnaamijyada nabadda xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in haweenka door muhiim ay ku leeyihiin nabadda hooyooyinka boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo ka badan saddex meelood meel in la yiri saddex jeer kitaabku ku sheegay hooyada iyo dhallaankana ay tahay fursadda ugu badan ama ugu nugul oo maanta col hadduu jiro saamayn ku yeelanaysa ama qax ha noqoto ama dhibaato kale ha noqoto waxaa xaqiiqo ah oo maragma doonto ah inay nabadda inay hogaaminayaan ama horumarinteeda ay qayb ka yihiin ay muhiim tahay
fakarkoodan ay suubiyeenna maantoo kale waaba loo baahan yahay lix sano hadda waxaan ku jirnay barnaamij nabadeed oo sharaf badan gobolka mudug nabad buu ahaa hadda waxaa jira liqliqasho oo la taataamanahayo hadday shabaab tahay iyo hadday tahay wax kaloo siyaasado kala duwan leh wacyigelinta gabdhuhu inay hadda kacaan oo weliba ay magaalada dhex maraan ayagoo isku daran wadanaynaynna annaga kulamada nuucaana ayaa door wanaagsan ka qaadan kara in haweenka ay ka shaqeeyaan ilaalinta amniga iyo ka hortagga waxyaabaha keeni kara xasilooni darada